Direct from Washington, the voice of America, VOA.
magaalada toronto ee dalka canada waxaa ka furmay toddobaadka ciyaaraha soomaalida toronto kaasoo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid yurub maraykanka iyo magaalooyinka canada sidoo kale ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii soomaaliya ayaa isku arka magaalada toronto halkaasi oo ay ku yeeshaan kulamo ciyaaro oo ay kasoo xasuusanayaan bariisamaadkii markii ay xafiltami jireen qabanqaabiyaasha ayaa tartankan sanadlaha ah ku sheegay mid lagu badbaadinayo dhallinyarada islamarkaana lagu barayo taariikhdooda iyo haliyeyadii ciyaaraha ee soomaaliya haddaba wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdirasaaq cusmaan maxamed cabdirasaaq cadde oo ka mid ah madaxda ururka tudhey ee soo qabanqaabiyey tartanka somaali wiig waa ciyaaro la qabto wiigla ah sanadkii waxaana riisanka waxyaalaha loo qabto waxaa kamid ah isku barashada dhalinyarada soomaaliyeed dacallada adduunyada joogo sanadkan waxaa kasoo qayb galay siddeed iyo toban koox qaarkood ka yimid dhulka yurub gaar ahaan dhulka u k ugu badnaantooda maraykanka westig waxaa ka yimid galbeedka canada waxaa ka yimid edmonton bariga canadana waxaa ka yimid ottawa iyo iyo hamilton iyo quebec magaalada torontona kooxa ayaa ka dhisan ayaa ka qayb galaya waa ciyaaro xiise leh isaga yimaado daclada dibadiisa waxaa halkaa usii dheer dadka martida ah yimaado oo halkan ku ballamo ama ku qabsado kulamo gaar ah dadkii barsimaadkii xaafadaha xamar deganaa si halkan isku arkaanna maadaama ay kala degan yihiin wadamo kala duwan oo yurub iyo america iyo australia iyo asia ay halkan ku ballamaan labada wiig fasaxna soo qaataan marka cayaarahan waxaasoo dhan bay suurtagel u tahay waata cabdisaq waxay ka warantaa bal dhalinyarada halkan wadamo kale ka yimida barnaamijka ka qayb qaadanaya cayaaraha ku tartamaya dhalinyarada marka laga hadlaya si gooniya faa'iido nocee bay u leedahay dhalinyarada faa'iidada ugu weyn ay ku leedahay waxaa weeye isbarasho waxay la yeelanayaan xiriir gaar ah markay ciyaaraan kubadda ay tartan galaan ay is- iska hor yimaadaan ay waxaa barana waxay ka dhexayn doona barasho oo ah qoto dheer oo markay waddamadooda ku noqdaan ay weli xiriirkooda sii socon doona hadduu ilaa yidhahdo waa tahay marka laga hadlayo dhalinyarada soomaalida qurbaha hadday noqon lahayd canada iyo dalalka qaarkood oo sida ingiriiska oo kale ay ka mid tahay dhibaatooyina laga soo sheegaa dhalinyarada oo dil ay ka mid yihiin maxay tartamadan a qabanaysaan ciyaaraha dhalinyarada isku keenaysaan ee ka tari kartaa yaraynta ama joojinta dhibaatooyinka dhalinyarada oo dilka ay ka mid yihiin Eh, dhibaatada ugu weyn dilalka ay kamid yihiin waxa weye is-afgaranwaa ka dhaco dhalinyarada eh, iyo is-aqoon la-aan ka jirto dhalinyarada soomaalida ee wadamada joogo Eh, waxay ku milmeen dhaqankii iyo aragtidii wadamadan aan nimid Eh, maadaama ay kala degan yihiin xaafado kala duwan xaafadihii bay u kala tarjumayaan marka kubadda waxay mus- eh, waxay ka ka xanibaysaa markay tartan wada galaan way isgaranayaan oo marka soo socoto haddii xurguf dhex marto ule o ee waa hebel waa aqaanaa bulaan isla ciyaari jirnay arrintaa ha laga joojiyo wax dhibaato ayaysan dhicin marka muhiimo wey inay isbartaan hadday isbartaan oo ismagac yaqaaniin dhalinyarada ee, wax dhibaato iskuma geysanayo taasaan anaga qudnaa waa tahay ugu dambeyntii dhalinyarada marka laga soo gudbo ciyaartooy hore iyo dad da ahaa ayaa halkan yimaado oo ku xifaaltama ee tartamaad u qabataan dhankooda taas maxaa u golleed taa waxaa u gol leenahay ee, dhalinyarada keliya ma aha ee, odayaashii xataa inay arrintooda sii socoto ee, is-afgaradkooda sii socdo kulamadoodana sii socdo ayagana ay xiriirka usii gudbiyaan dhalinyarada ka yar
aad ayuu mahadsan yahay waxa uu ahaa kaasi cabdirasaaq cusmaan maxamed cabdirasaaq cadde oo u waramay wariyaha v o eda canada xuseen nuur xaaji halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno heesta
Thank you.
markaadna warmaqnaataba sida dayaxan igu soo noqnoqotaa nafdigii calooshiyo niyaduna kumay jar walyacalle kumaan aduuda harte waxay tahay naftu walyacalle kumaan aduuda harte waxay tahay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynana baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo